بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني قصة صالح عليه السلام عشر كان وحو نقون يا عشر كالسديداد وقصة صالح عليه السلام وحين كل حجرني آياته aynu marka hore macnaha guud ka bixinaynay kabacdi aynu qodobada u gudbaynay waxaynu marka kaga hadlaynaa casharkan aayadaha fi suurati alqamar allah subxaanah wa tacaala qisatu thamuud waxa uu kaga hadlay qisa suuratu qamar ilaa toban aayadood oo waxa weeye ayaa lagu keenay oo qisadooda lagu soo koobay allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala kadaba thamuudu binnudur kadabad way beenisay thamuudu ay reer thamuud waxay beeniyeen binnudur waxa weeye annudur waa jamcu nadiir waxay beeniyeen ay rusushii loo diray oo u digaysay bay beeniyeen marka nabiyullaahi saalix bay beeniyeen waynuna soo sheegno waxaan nidhi culummadu waxay yidhaahdeen hal rasuul qofka beeniya wuxuu la mid yahay qof beeniyey rusushii oo dhan marka nabiyullaahi saalix markuu u digay marka annudur iyo alrusul waa isku mid weeye waa rusushii ilaahay u diray oo waxa weeye u digaysay bay beeniyeen idan marka hadday saalix beeniyeen rusushii oo dhan way beeniyeen kadaba thamuudu binnudur maxay yidhaahdeen waxyaalihii marka ay cuskadeen oo shubahaadka ahaa ayuu allah wax inooga sheegay faqaaluu waxay yidhaahdeen faqaaluu abasharan waaxida nattabicuhu inaa idan la fii dalaalin wa sucur faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharan ay anattabicu ma waxaanu raacaynaa basharan hal qof miyaan raacaynaa oo waaxidan mid ah basharan mid annaga oo kale ah basharan waaxida mina macnaha hal qof oo annaga naga dhashay oo nala mida miya annagana hogaaminayoon dabagelaynaa oo wuxuuna yidhaahda ka tag ka tegaynaa wuxuuna yidhaahda sameeyana samaynaynaa innaa idan la fii dalaalin wa sucur innaa annagu idan ay haddii aanu raacno oo aanu saa ku raacna maanta saalix oo isaga aanu dabagalno oo aanu ka tagno caadadeedii iyo dhaqankayagii iyo cibaadaadkayagii oo saalix wuxuuna leeyahay keliya aanu raacno la fii dalaalin wa sucur la fii dalaalin baadi baan ku sugannahay wa sucur iyo cadaab iyo dhib mashaqa iyo mashaakil iyo dhibaato ayaanu dhex galnay iyo cadaab macnaha waxay inkirayaan oo ay aad u diidayaan see annaga qof bashara u raacna haa waa tii aayadihii horeba ilaahay inoogu sheegana yidhaahdeen maa anta ilaa basharu mithluna mid waxaa tahay annaga oo kalaa maxaadnan dheertahay waxba nama dheerid see marka annaga u odhan kartaa ilaahay baa isoo diray oo rasuul baana aayaddan dambena way kusii caddeeyeen oo waxay yidhahdeen aulqiya adikru calayhi min baynina bal huwa kadaabun ashir a ulqiya ma waxaa la riday addikru aulqiya adikru ay alwaxyu a ulqiya adikru waxyigii miyaa isaga lagu riday oo ilaahay baa u waxyooday miyaa min baynina annaga dhexdayada isaga keligii miyaa loo waxyoodaa macnaha annaga maxaa naloo ku waxyoon waayo a ulqiya adikru calayhi min baynina bal waa idiraab iska daa in waxyi lagu riday bal huwa kadaabun ashir marka bal waxay burburinaysaa wixii ka horreeyey waxa dambana way sugaysaa ay macnaha laguma ridin waxyi ayay leeyihiin ilaahayna ma soo dirin huwa kadaabun waa beenlow ashir kibray oo waxa weye ashirku waa qooqa iyo kibirka iyo qofku markuu isla weyna ku dhaco albadar marka waxay leeyihiin laba ciladood bay keeneen waxay yidhahan horta qofkaani waa bashar waa qof bilow aadniya oo annaga naga mid ah marka suurtagalna maaha inaanu isaga raacno oo aan ka tagno wixii aanu aabbayaasha iyo awoyaasha ka soo gaarnay isaga uga tegi mayno Ee, dikri lagu riday oo waxa weeye waxyi ilaahay u waxyoodayna ma jiro oo wuxuuna u jirin maxaa u daliilay inuusan jirin maxaa keligii loo doortay bay leeyihiin oo annaga maxaa nalooku keeni waayey waxyiga weligoodna ibliis baa joogo u laqimo oo tabtaasaa nebi maxamedna calayhi salaatu wassalaam lagu lahaa lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim maxaa nebi maxamed oo agoon oo miskiina loogu riday ma labadan magaalo waa daa'if iyo maka ragga waaweyn oo odayaasha xoolaha leh oo madaxda ka ah maa loo waxyoodo maxaa wiilkan loo doortay marka allah subxaana wa tacaala ayaa arrintaas uga jawaabay ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma yagaa qaybinaya naxariista ilaahay oo qofka ilaahay uu doono inuu rasuul ka dhigo waxa weeye allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay isagaa og cidda uu rasuul ka dhigayo ee idinka ra'yigiinna iyo taladiinna ma aha taasi waa fikirka gaalada in waxa weeye dadka taladooda iyo ra'yigooda wax walba lagu wado xaaraam iyo xalaalba dadka in la weydiiyo la yidhaahdo gacanta u taaga ra'yigu xaggee u batay waxaasi waa dhaqan gaalo wey shaydaan ka soo fulay marka sidaa daraaddeed bay diideen oo waxay yidhahdeen awlqiya dikru calayhi min beynina bal huwa kadaabun ashir xaq laguma dejin ilaahayna ma soo dirin ee waa beenlow kibray oo waxa weeye qooq baa waxaan u geeyey bal huwa kadaabun ashir ilaahay baa u jawaabo waxa uu yidhi sayaclamuuna gadan man ilkadaabu alashir sayaclamuuna way ogaan doonaan gadan biri bay ogaan doonaan gadan waxaa loo isticmaalaa wixii maanta ka dambeeya oo mustaqbalka soo socdaoo dhan aakhira xataa waa noqotaa ayay ogaan doonaan marka laba arrimoodba eh, ama maalinta la halaagayo ayay ogaanayaan oo waaba ogaadeen inay iyagu beenlow ahaayeen aakhira markii la tagana way ogaanayaan markii naar lagu guro nabiyullaahi saalixina iyo intii rumaysay inay janno aadaan marka sayaclamuuna qadan man ilkadaabu alashir man ruuxeeba alkadaabu beenlow waa been badana ah alashir oo qooq badana ah oo kibray iyagaa biri ogaan doona waa kabacdi baa la imtixaamay oo waxa weeye hashii ay dalbadeen mucjisadii ay dalbadeen ayaa ilaahay inoo sheegayaa iyo sidii ay u dileen ilaahay waxau yidhi innaa mursilu nnaaqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir nabiyullaahi saalix baa ilaahay la hadlay waxau yidhi innaa annagaa mursilu nnaaqati hashii baanu usoo diraynaa hashii mucjisadii ahayd ayaanu usoo saaraynaa fitnatan lahum imtixaanan lahum iyagaa lagu imtixaamaya oo waxa weeye imtixaan bay ku noqotay waayo awaamirtii bay diideen waana la halaagay sababteedii markay dileen fartaqibhum u koro oo sug wastabir sabirna oo waxa weeye iyaguba waxa weeye eh, way sugayaan adiguna sugo oo waxa weeye ha degdegin eh, inta ciqaabta alle imaanayso waqtiga ilaahay ugu talagalay adigu sabir oo u koroo sug weeye fartaqib waa sug oo waxa weeye u kaadi adigu u sugo intaay ciqaabta imaanayso wastabir una sabir Mm. waa kan marka imtixaankii ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ونبئهم أشيك إياك أن الماء بيها رير مدين عبان وعيلش أي كعبيين قسمة بينهم ولو قيبنا قيبوا كل شرب محتضر قلو الباء كالكيضة إليها ومالو الباء قلو دي لهايد أي عبيس maxay dadka loo qaybinaya marka hashiina maalin baa laga dhigay reer thamuud oo dhanna maalin baa laga dhigay marka maalin hashaa iskale uma dhowaan ka dhaan baa leeyi ceelkeeda iyo biyaheeda waxa weye ha u dhowaaninaa leeyi ha oo hashaa isaga taga dhulkaa ilaahay ha daaqdo biyaheeda ha cabto faraha ka qaado ha taabanina wanabi'hum ana almaa qismatun baynahum waa loo qaybiyey biyihii iyaga iyo waxaa loo qaybinayaa hasha kullu shirbin shirbigu waa waraabka kal walba oo qoladii waraabi lahayd ayaa maanta hadday hashu cabto idinkuma soo ag istaagi kadhaan birri baad leedihiin eey ha u dhowaanina iyaduna maalintiina idii imaan mayso idinkuna maalinteeda ha ku faragelinina ha ku xadgudbinina kullu shirbin muxtadar waxay yidhahdeen marka culummadu macnu waxa weeye maalintaa ay biyaha cabto oo idinku aad qadaysaan caanaad ka cabbaysaan ayaa culummada qaar yidhaahdeen laakiin alcilmu cinda allah wax daliil aayad iyo xadiida ma hayno laakiin waa aqwaal culamaa ilaah baa garanaya laakiin waa la imtixaamay nimankaa fitnatan lahum ayay ku noqotay arrintaas marka kullu shirbin muxtadar baa li waa u adkaysan waayeen oo waxay yidhaahdeen ma yeelayno in annagoo dhan hal aan la simanno waa dhibaato marka sidaa daraa hasha waa inaan dillaa oonu hashaan aanu isdhaafinno wey maxay sameeyeen fanaadow saaxibahum fatacaadaa facaqar fanaadow way u dhawaaqeen saaxibahum saaxiibkooda waa kii hasha dilay waa midka fii suurati shamsi inoogu imaan doono allah uu yidhi idinbacatha ashqaaha waa ninkii ugu shaqisanaa ugu ayaan daraa khudaar ibni saarif ayay yidhaahdeen ayay culummada qaar sheegeen laakiin allahu aclam waa magaciisu waa israailiyaad iyaa laga keenay wax daliiloo xadiis iyo aayad midna looma hayo marka fanaadow saaxibahum waa ninkii hasha dilayay fatacaadaa wuxuu isku kalifay tacaadigu waa tanaalu shayi bitakalluf wax inaad qabatid adiga oy dhib kugu tahay waxaadan gaari karin inaad wixii isku kaliftid inaad samaysid ayaa tacaadiga la yidhaha marka fatacaadaa wuu isku kalifay oo wuu hashiibuu laacay weeye facaqara waa boqon gooye markuu qoorteedii iyo u dhowaan waayey buu seef wuxuu kaga dhuftay boqonta meeshaa seedda ah oo waxa weeye maaragtay lugihii lugtii markuu ku dhuftay seeddii go-deen hashii waa dhacday wuu gowracay markaa marka fanaadow saaxibahum fatacaadaa facaqar waa inoo imaan doonaa inuu ashaqu lqowm yahay iyo xadiidka nebiga calayhi salaatusalaam baynu ku arki doonaa facaqar ilaahay waxau yidhi marka markii uu hashii saa u galay oo waxa weeye ninkaasi hashii fatacaadaa facaqar allah maxau yidhi marka fa kayfa kaana cadaabii wa nudur see buu noqday marka cadaabkii aan cadaabay wa nudur iyo digiddii aan u dugay see bay noqotay ilahay baa inoo sheegaya inaa arsalnaa calayhim sayxatan waaxidatan fa kaanuu ka hashiimi lmuxtadir inaa annagaa arsalnaa u dirnay calayhim dushooda sayxatan qaylo waaxidatan mid ah fa kaanuu waxay ahaadeen ka hashiimi lmuxtadir hashiimka waxaa la yidhaahdaa geedaha dadka reer miiga markay xoolaha iyo ariga iyo xerada u samaynayaan oo xadiimka carabiga lagu yahay almuxtadir waa ninka xerada samaynaya geedaha markuu gooyo oo soo jiido caleenta iyo qalaylka ka daata iyo burburkaasaa hashiim la yidhaahdaa marka ka hashiimi almuxtadir almuxtadir waa ninka xerada samaynaya oo mashaan ay xerada xoolaha lagu xireeyo oo magacaa doontidba u bixiye laakiin ooda inta loo sameeyo ariga iyo xoolaha lagu xaraysto locda iyo ayaa la yidhaahdaa ka hashiim almuxtadir la yidhahda marka almuxtadir waa ninkii samaynayey marka oodii uu soo jiidayay qashinkii ka daatay oo kaley noqdeen ay macnaha waxaa laga wadaa hal mar bay baabi'eenoo eber waxa wada qashin camaloo meelyaal bay noqdeen oo burburay oo waxa weye waa la baabi'iyey marka sayxatan waaxidatan baa leeyahy horey baanan u soo marnay alrajfa alsaaciqa kulli waa la isugu daray oo waatay culimmadu yidhaahdeen malagii baa ku qayliyey markuu ku qayliyeyna iyagiio dhan meeshii bay daateen dhulkiina waa la gariiray waa baabeen saasaa lagu baabi'iyey kaashiim lmuxtadir ilaahay wuxuu ku khatimay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir walaqad xaqiiqee yasarnaa waanu fududaynay waan sahalnay alqur'aana qur-aankii fahamkiisii iyo macnihiisii iyo barashadiisii iyo xifdigiisii baan sahalnay fa hal min mudakir ma jiraa mid kuwaan sameeya innagaa marka laynala hadlaya macnaha sidaa reer thamuud ku dhacday oo dhibaatada waad u jeedaan ciddii waddadooda martana dhibtaasoo kalaa u taalla ilaahay ka baqa marka oo qur-aanka kuwaan sama oo raacwi marka reer thamuud fii suurati alqamarna intaasaa laynoo sheegay suuradaha waxaa inoo hartay suuratu shamsi insha allahu tabaaraka wa tacaala ayadan u gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin